halka aad naga dhegeysanaysaan waa radio jowhar qodobada warka caawa kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah shariif xasan iyo mursal oo la siiyey shahaadada diiwaangelinta doorashada qof iyo cod gudoomiyaha gobolka banaadir oo xarigga ka jaray waaxda warfaafinta gobolka banaadir oo casriyeyn lagu sameeyey hogaamiyayaal ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay duuqeen ka dhaca gobolka galgaduud ma mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo dhagax dhigay sideed waddo oo ku yaala degmada daynil dibaddana waxa aad ku dhegeysi doontaan warka dibaddana waxaad ku dhegeysi doontaan masar oo ka jawaabtay baaq israa'iil ay soo saartay ah in khaza laga baxo
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan shariif xasan iyo mursal ayaa la siiyey shahaadada diiwaangelinta doorashada qof iyo cod ismaaciil yabarow ayaa warkaani magaalada muqdisho ka soo diray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha maanta afar iyo toban urur ay ku jiraan ururo siyaasiyiin hore oo ugu horeeya ra-iisul wasaare hore iyo laba guddoomiye baarlamaan oo ka soo goostay madashii samata bixinta mucaaradka ayaa maanta halkan lagu guddoonsiiyey shahaadada ururnimada guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan ayaa ka warbixiyey ururada maanta isdiiwaangeliyey iyo sidoo kale in sagaalka bisha mar kale dib loo furayo isdiiwaangelinta ururada isagoo bogaadiyey kaalinta ay ka qaadanayaan iyo in dimuqraadiyadda qofka codka ay diyaar u yihiin mas-uuliyiintii hore ee xiliil kala gedisan ka soo qabtay dowladda soomaaliya oo uu kala ahi cumar cabdirashiid maxamed mursal iyo shariif xasan shariif sakiin oo guddoomiyaal baarlamaan iyo ra-iisul wasaare hore soo noqday kuwaasoo maantaba ururkoodu uu qaatay shahaadada ururnimada maanta waa maalin weyn oo sharaf leh bisha sebtembar ay tahay lix oo ku ekayd dib u furitaankii aan samaynay in ay helaan fursad dadka soomaaliyeed ama ururada siyaasadda soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan in ay isdiiwaan geliyaan waxaa sharaf weyn noo ah in afar iyo toban urur ay maanta aan shahaado siin doonno oo soo buuxiyo dhammaan shuruudihii looga baahnaa waxaa jira ururo kale oo ayaguna on the pipeline-ka ah oo laakiin already xuduuddii ahayd bisha lixdeedii soo galay laakiin aan siin doono shahaadada insha alla markay soo dhamaystiraan hawshooda waxaa qiimo weyn noogu fadhidaa maanta in rag badan oo siyaasiyiin ay ka mid yihiin dadka maanta ururadooda ku guulaystay inay helaan urur ahaan iyo siyaasad ahaanbaba annagoo ka faa'iidaysanaynaa marka fursadda iyada ah waxaan furi doonnaa diiwaangelinta dadweynaha dib furi doonnaa ka bilaabato bishan sagaalaad sagaalkeeda ilaa iyo soddonkeeda si ay u helaan ururada cusub fursad ee ayaguna isku diiwaangeliyaan siyaasiyiintoodanana iyo shacbigoodanana ay fursad usiyaan isku diiwaangeliyaan saa la socotaan guddigan sharafta lihi wuxuu u shaqeeyaa ummadda soomaaliya ka sokow ururadu u shaqeeyaa albaabkeena waa furan yahay waa ku faraxsanaa maanta dadkii dalkan dhibaatooyin fara badan usoo shaqeeyey meesha maanta aan joogno keenay maanta inay ku qanceen inay dalka soomaaliya ee demoqratiyaeshinkiisa ay qayb ka qaataan waxaan qabaa ayaga oo aan soo shaqayn lahayn annagu maanta waxaan kuma dirim garaynayn shaqooyin ay qabteenay ahayd weli waa furannahay albaabku waa furan yahay waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed gaarsiino codkooda inay maqlaan soomaaliya konton iyo lix sano ka hor ugu dambeysay fursadda noocan oo kale ah waxaan rabnaa inaan furno waxaan rabnaa inaan idinla wadaago marka laga soo bilaabo ee tuulooyinka ku yaalla waqooyi bari ee soomaaliya maamulka cusuba aracaddeeye ilaa iyo meelaha ka fogfog ilaa iyo qudur adreemika dha inta udhexaysaa saddex kun oo kilomitr ku dhawaadi shacbiga soomaaliya subax walba waxay leen ugu jeeda isdiiwaangeliyaan dadku waa aqbaleen systemka dimuqratiyaeshinka ah insha allahu tacaala waxaan qiyaasaynaa inaan qaban doono golaha deegaanka marka hore laguna guulaysan doono hadda waxaan bilaabaynaa inaan furno inaan bixino shahaadooyinkii insha allahu tacaala waa mahadsantihiin asalaam gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xarigga ka jaray waaxda warfaafinta gobolka banaadir oo casriyiin lagu sameeyey abshir cabdulaahi ayaa muqdisho ka soo diray munaasabadda xarig jarka xarunta warfaafinta maamulka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay xarunta gobolka goobtan ayaa loo diyaariyey si casri ah muddo ayaana laga shaqaynayay tayeenteeda waxaana dahfurka goobjoog ahaa agaasimiyaal xogahyaha maamulka gobolka banaadir agaasimaha warfaafinta gobolka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab guddoomiyaha ayaa kormeeray xarunta isaga oo sidoo kale eegayey shaqaalaha qaybta warfaafinta agaasimaha warfaafinta maamulka gobolka banaadir xuseen cabdulle ayaa faahfaahiyey casriyeynta lagu sameeyey waaxdan annagoo taageeradaada haysanno iyo garabkaaga oo aan kaaga mahad celinayno waxaan soo gadnay qalabkii u bahnaayeen warbaahinta gobolka banaadir ama kaamirooyin iyo kombyuutaro iyo qalab leef wax kastoo ay u baahnaayeen maanta diyaari u yihiin wayna haystaan sidoo kale waxaan u diyaarinay meeshii ay ku shaqayn lahaayeen oo istuudiyaashiila iyo nooc kasta oo goob shaqaa oo warbaahin ku shaqayn lahayd waa u diyaarinay maanta waxaan joognaa marka meel wanaagsan oo shaqada warbaahinta gobolka banaadir ay ka socon karto dadkuna ay nagala socon karaan aan joognaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxda gobolka oo ayagana noo huray wakhti haddii aysan guddoomiyaha gobolka banaadir raalli ka ahaan lahayn oo waktina gelin lahayn maanta halkaas ooma gaari lahayn abaalaan kaga haynaa guddoomiyaha warbaahintao dhan abaali kaga haysaa ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab ayaa ka hadlay horumarinta qaybta warfaafinta ee gobolka banaadir lagu sameeyey in tv-ga gobolka banaadir uu meel fog gaaro oo maaragtay sidoo kale idaacadda ay gaarto beejkana uu gaaro sidoo kale waxaan iyadana aan saddexdan bilood aan xuseen agaasim xuseen u xil saaray in uu la yimaado wariyaasha ugu habboon ugu aqoon yahansan ugu maaragtay khibrad badan ee magaaladan joogaan ama magaalada meel ka baxsan joogaan inuu halkan ka howlgeliyo qalabkii oo u baahan yahayna waxaan rabaa ase laftirkiisa inaan xujeeyo qalab alla qalabkii idaacaddaas u baahan tahay amba t v-gu u baahan yahay waxaan u idmay inuu soo iibsan karo waxqabadka guud ahaan dawladda soomaaliya ay qabatay in bulshada loo bandhigo si gaara dawladda hoose xamar maamul gobolka banaadir shaqooyinkiisa oo bulshada u haayo ilaan annaga adeegayaalaan nahay adeegii aan bulshada u qabayno in loo bandhigo anu sidii badan waxaan jeclahay adeegaas marka asaga inuu hadlo bulshadana ay nagu qiimayso bishaan maxaa la qabtay maxaa waddo la dhisay maxaa misiyaaj la dhisay maxaa ilaahay kuurayaha magaalada la nadiifiyey in nagula xisaabto labo waxqabadkaas in la bandhigo horta kow labo in cabashooyinka bulshada ka imaanayana la soo gudbiyo oo gobolka banaadir laftirkiisa uu soo gudbiyo si aan uga jawaabno waxaan ka jawaabi karno wixii kalena dawladdeenna aan la kaashanno oo cabashada beri mataqaanaa oo laga jawaabo saddex kuwa waxaa jiraan markaan wariyaasha madaxa bannaanna si sharaf leh ayaan ula shaqayhaynaa mar walbana kama maaranno idaacadaan samaysana macnaheedu ma ahan inaan ka maaranno warbaahinta madaxa bannaan warbaahinta madaxa bannaan mar walba gobolka banaadir waada taqaanaa aniga tan iyo gobolkii hore walaa maxkamadda ciidamada weligay warbaahinta madaxa bannaan aniga si wanaagsan oo wada shaqay jirna marka haddana waa wada shaqayhaynaa waan iskaashanaynaa mararka qaarkood khibradihiinna iyo maaragta waa ka faa'iidaysanaynaa hogaamiyaan ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay duqan ka dhacday gobolka galgaduud cali aadan ayaana faahfaahinaya ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ayaa waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud howlgalkaasi oo ay ku beegsadeen xubno sarsare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo maleeshiyo qoraal lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa oo kaashanaya saaxiibada caalamka ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo ceel dhiiqoweyne oo u dhexeeya deegaanada ceel leheray iyo ceel garas oo intuba ka tirsan gobolka galgaduud qoraalka lagu daabacay warbaahinta dowladda waxaa lagu sheegay in howlgalka uu ahaa mid si aada loo qorsheeyey laguna dilay labiyo toban xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ay ku jiraan xubno sarsare halka saddex iyo toban xubnood oo kalena dhaawacyo culus lagu gaarsiiyey howlgalka howlgalka waxaa la sheegay inuu ahaa duqeyn lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiya boqolaal ah oo ka tirsan al-shabaab iyo xubno sarsare waxaa la tilmaamay in nisa iyo saaxiibada caalamku ay beegsadeen goob xarun ah oo ay ku sugnaayeen in ka badan afar boqol oo maleeshiya al-shabaab ah iyadoo dowladdu ay sheegtay in maleeshiya kale oo ka tirsan al-shabaab ay u firxadeen dhanka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka niisa iyo saaxiibada caalamka ayaa waxay kordhiyeen duqeymaha ay ku beegsanayaan xubnaha saraakiisha al-shabaab iyo maleeshiyadooda iyadoo toddobaadkaynu kasoo gudubnay sidaanoo kale duqeyn xoogan lagu bartilmaameysaday guri ku yaala degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud halkaasi oo lagu dilay xubno sarsare iyo maleeshiya ka tirsan al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa dhagax dhigay siddeed waddo oo ku yaala degmada dayniile axmed cabdikariin ayaa muqdisho ka soo diray guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diriye yabo iyo guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa si wada jira u dhagax dhigay mashruuca dhismaha siddeed waddo oo interlog ah kuwaasi oo laga dhisayo degmada dayniile gaar ahaan waaxda odweyne dhagaxdhigga dhismaha waddooyinkaasi interlogga ah ayaana waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta degmada daymile iyo sidoo kale dadka deegaankaasi waxaana waddooyinkan dhismahoodu interlogga ah ee ay ka qayb qaadanayaan fududaynta isu socodka gaadiidka ee degmadaasi iyo sidoo kale bilicda qaar ka mida dadka deegaanka ee ka qayb galay dhagaxdhigga mashruuca waddooyinkaasi lagu dhisayey iyo sidoo kale mas-uuliyiinta degmada daymiile ayaa ka hadlay marka waxa weeye dhibaatadii aan ku jirnay oo masaajiyadii geli weynay oo xaafadihii geli weynay ayaan waxaan isku xilqaanay oo isku raadsannay inaan meeshaan wax ka qabanno marka muhiimadiina hadda waxna waa qabanay waxna waa noo dhiman yihiin kadibna waxaa isxilqaamay odayaasha iyo waxgaradka iyo shuyuukhda iyo haweenka iyo rag oo dhan ee degmadan ama waaxdan oodweyne sidaas daraaddeed ayaa ayaan waxaan doonanay inaan weydiisanno ogolaasho gobolka banaadir ilaa waaxiyada ka hooseeya waa noo ogolaadeen siaad ujeedaan aan ka dhignay wixii kalena waa dhammaystiraynaa guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda maamulka degmada daymiile ayaa ka hadlay dhagaxdhigga mashruucaasi lagu dhisayo siddeed waddo oo interlog ah ah maamulka degmada daymiile iyo shacabweynaha reer oodweyne weliba laanta ceelwar dheere waxaan u taagannahay inaan ka shaqeyno siddeed waddo siddeeddaas waddo oo ay iska kaashadeen maamulka degmada dayniile iyo shacabka shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay ku deystaan dadka degan meeshaan oo kaleeta oo ay waddooyinka dhistaan isxilqaamaan degmada imaadaan guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdulmajiid daahir iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa halkaasi ka hadlay waxayna faahfaahin ka bixiyeen ahmiyadda ay leedahay dhismaha waddooyinkan interlooga ah iyagoo dadkana kula dardaarmay inay ilaashadaan maanta waa maalin weyn maasha allahu qiimo leh oo ilaahay noogu sameeyey inaan dhagax dhigno sideed jid oo muhiim u ah shacabka daynayla degmada waaxda oodaweyne oo interlog ah hadda siduu guddoomiyaha sheegay interlogga wuxuu qiimo u yeelaa bilicda iyo quruxda wuxuuna qiimo gaara u yeelaa dhulka marka waxaan rajeynaha insha allah markii la sameeyo aad ku guulaysataan shirkadda markay samayso waa dadka deegaanka inay ilaaliyaan gobolka banaadirna mar kasta waxaa ka go-an inay idinku garb istaagaan magaalada muqdisho tartan xoog laha ka socda oo weliba xagga waddooyinka ah waa aragteen hadda laamiyadii ugu muhiimsanaa magaalada inay dhismo xoogla ku socdo magaalada dee degmooyin ka mid ana mar hore interloogyada ugu yaraan ay ilaa boqol jid ilaa hodan oo kale waa aragteen kaaraan oo kale yakshid oo kale warta nabad oo kale meelaha oo degmooyinka tartanka xooggale ku jira degmooyinkaasaa ka mid ah interloogu marka mar wuxuu qurxinayaa xaafaddii isku socodkii gaadiidka iyo dadkii ayuu maaragtay aad u sahlayaa xaafaddiiuu qurux ka dhigayaa guryihii u qaali ka dhigayaa xaafadda waxaa soo baxaysa quruxdeeda iyo bilicdeedaa soo baxaysa waa arkaysin hadda jidkan haddii maanta interroog la saaro markaas baad ogaa doontiin si fican u ogaa doontiin qiimaha uu leeyahay gurigaas gurigan qiimaha uu joogo qiimo ka badan uu gaarayaa marka ilaashada markii aad dhisatiin oo wasaqda iyo maaragtay kambaniyaasha jejebinayo raba inay fiilooyinka marsadaan iyo waxaasoo dhan ka ilaashada hadduu ilaah yidhaahdo waan ku faraxsan nahay tartankaas tartankaas inaad qayb ka noqotiin xaqiiqatan gobolka banaadir ka socda guud ahaan degmooyinka ka socda inaad qayb ka noqotiin oo aad ku soo biirtiin aad baan ugu faraxsanna waxaan u malaynaa dayniila degmada dayniila hal jid oo interloogo aan ka dhagax dhignaan garanayna jidad kale lagama dhagax dhigin marka dee degmaduna waa degmo weyn marka degmada inay dadkeedu isxilqaamaan oo ay isku tashadaan xaafad xaafad isku xilqaamaan waax waax isku xilqaamaan aad iyo aad ayay muhiim u tahay markaad naga dhegeysanaysaana waa reedo shoor markana warka caalamka wasiirka arrimaha dibadda dalka masar badr abdalayti ayaa sabtidii sheegay in barakaca falastiiniyiinta uu ku tilmaamay mid iskaa wax u qabso ah waxaan macquul ahayn ku sheegay markii hore israa'iil waxay ugu baaqdaa dadka degan magaalada khaze inay u guuraan koonfurta halka ciidamadeeduna ay usii gudbaan aagga magaalada ee gacanka ciidamada israa'iil ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay weerara ku qaaday xaafadaha ku yaala waqooyiga magaalada kadib markii ra-isul wasaarihii israa'iil benyamin netanyahu amar ku bixiyay in ciidamada ay la wareegaan deegaankaasi netanyahu ayaa sheegay in magaalada khaze ay tahay xarun ay ku xoogan yihiin xamaas islamarkaana ay xakameynayaan oo midaasi laga maarmaan ay tahay in laga adkaado mantadiinta islaamiga ah ee falastiiniyiinta kuwaas oo weerarkii ay ku qaadeen israa'iil bishii oktoobar laba kun iyo saddex labaatankii uu dhaliyey dagaal halka aad naga dhegeysanaysaana waa radio jowhar warka waxaa idin socodsiinayay anigu cabdiqaadir maxamed imaana intaana warkan warkaxka ku kulmayno waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo habeen wanaagsan